madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambeliyeeyey muslimiinta guud ahaan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed munaasabada bisha barakeysan ee ramadaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ramadaan kariim iyo ummadaha islaamka oo dhan waxaan leeyahay bisha ramadaan ee barakeysan ee noogu bilaabatay sida wanaagsan ilaahay si sana noogu dhammeeyo ilaahayna naga aqbalo soonka iyo salaada iyo sunnada intaba dadka soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay joogaanna allah ka aqbalo ilaahay muxuu ahaa duruufaheenna gaarkaa iyo ciriiriyaasha guud culeysyada guud ee ummadda haysta iyo midda gaargaarka ee shaksiyaadka haysta intaba allaha ka qaado ayaan leeyahay ilaahay waxaan ka barayaa soonka iyo bisha barakaysan fadligeeda in ummadda soomaaliyeed qulubtooda ilaahay isu soo jeediyo qalbisan ilaahay wada siiyo oo ay niyaddooda qurxoonaato ilaahayna uu ku aqbalo niyaddoodaas qurxoon oo waxa qurxoon ay jecel yihiin ama mustaqbalkooda iyo aayahooda ah ilaahay inuu u fududeeyo culeysyada jirana ilaahay qaado intaa kadib walaalayaal waad ogtihiin fadliga bisha ramadaan ay leedahay iyo ilaahay sida uu ku tilmaamay iyo rasuulkeena caleyh isalaatu wassalaam sida uu uga hadlay fadiilada bishan ay leedahay sida saddexdeeda qeybood ay loo kala qaadqaaday tobanka hore tobanka dhexe tobanka dambe mid walba waxa ay tahay waxay ku fiican tahay dhammaanba inta lagu tilmaamay allahna waafajiyo dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed ka codsaday in la caabiyo dadka danyarta ah kuwaasi oo aan haysanin wax ay ku anfuraan waxaanse leeyahay waa bishii raxmada waa bishii naxariista waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed walaalaha ah ee waxhaysta allah u kordhiyo wuxuuda allahan u barakeeyo laakiin kuwa walaalaheena ah ee muxuu ahay gacantoodu ay gaaban tahay hala saacido hala garab istaago qoysaska deriska haloo gurmado kuwa masaakiinta ee soo barakacay ee meelaha cidlada degan haloo gurmado kuwa agoonta ah ee aabooyaashii waayey ama hooyayaashii waayey ama labadiiba waayey haloo gurmado hala garab istaago hala kaalmeeyo irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi asamaa ayuu ilaahay yiri dhulka kuwii jooga xumir waa annaga ilaahayna uu nimcada lagu korsiiyey madaxweynaha ayaa si gaar u xusay in bishan ay tahay bil barakeysan islamarkaasna looga baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay kaga faa'iidaystaan cibaadooyinka uu ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay islamarkaasna ay isku naxariistaan